بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay soo gebagabaynta dagaalka magaalada khaza netanyahu oo kelimad calaacal ah jeediyey iyo muqaawamada oo mar kale soo bandhigay shuruudahooda ku xidhan heshiiska xabad joojineed ruushka oo fariin digniin ah ka soo saaray joogitaanka militari ee ururka nato ee xuduudihiisa ma soo dhowaaday wakhtigii dagaal uu ka dhex qarxi lahaa reer galbeedka iyo ruushka warbaahinta maraykanka oo tebinaysa in jo baydhan madaxweynaha waddankaasi uu isaga hari doono tartanka doorashada isagoo waddada u xaaraya trump inuu noqdo madaxweynaha xiga erdogan oo sheegay inuu dhexdhexaadinayo ruushka iyo yukrein haddaba mixay xukuumadda moskow ka tiri arrintaasi maxaan ka naqannaa waddanka ruwanda oo ka mid ah dalalka dhoofiya macdanta muhiimka ah ee laga soo saaro aaladaha tiknolojiyadda ee ku yaalla qaaradda afrika qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeeddii labaatanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay soo gebagabaynta dagaalka magaalada khaza netanyahu xalay kelimad calaacal ah ayuu jeediyey iyadoo dhanka kale muqaawamadu ay soo bandhigeen shuruudahooda ku xidhan heshiis xabad joojineed oo la gaaro haddaba wararkii ugu dambeeyey ee wadahadallada alkaahir ah iyo halka ay wax marayaan waxaa isha ku hayey oo aan wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb ee iyadoo weli dagaallo culus ay ka socdaan magaalada khaza xoogga muqaawamadana ee isbuucan gudahiisa khasaarihii ugu xooganaa dhabarkay u saariyeen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda waxaa dib u soo rogaar celiyey oo bilowday ee dadaaladii dhanka duulimaasiyadda ee lagu doonayey in lagu soo afjaro dagaalka magaalada khaza ugu yaraanna labada dhinac ay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo socdo muddo bilo ah islamarkaasna ay isweydaarsadaan maxaabiista yuhuudda laga hayo iyo midda muqaawamada filistiin laga hayo shalay gelinkii dambe ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa u sheegay golaha kaniisadka yuhuudda inuu diyaar u yahay inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo uu la galo kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta telefishinka laba iyo tobanaad ee ku hadla afka cibriga ayaa soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ee maamulka yuhuudda wuxuuna telefishinku sheegay in yuhuudda la gaarsiiyey jawaab celintii kama dambeysta aheyd ee ka timid dhanka kooxaha muqaawamada jawaab celintaas waxaa gaarsiiyey maraykanka qatar iyo dowladda dabadhilifka masar oo dhexdhexaadinta qeyb ka ahaa jawaab celinta kooxaha muqaawamada filistiin in muddo ah ayaa la sugayey yuhuudda hore ayay u gudbiyeen jawaabtooda ku aadan sida ay ka yeelayaan qodobadii ku cusnaa heshiiskii uu soo bandhigay jo biden madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ila wareedyo ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka dibadda yuhuudda ay socdaallo ku mareen magaalooyinka dooxa iyo alkaahira islamarkaasna ay sheegeen inay daraasiin ku wadaan jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada qodobada heshiiskan waxaa ka mid ah in qaar ka mid ah ee maxaabiista yuhuudda gaar ahaan dadka da-da ah caruurta iyo kuwa xanuunsan ay muqaawamadu sii daayaan iyagoo ku bedelanaya boqolaal ka mid ah maxaabiista muslimiinta filistiin gaar ahaan kuwa xukuunada ad adag ee ku dhaceen ee ku xiran xabsiyada kala duwan ee maamulka yuhuudda sayuuniyadda benyamin netanyahu ayaa isna ee, wuxuu u sheegay baa layiri ee, saraakiishiisa dhanka amniga inuu diyaar u yahay in iminka uu q- aqbalo heshiis xabad joojin ah laakiin waxaa lasoo wariyey in khilaaf xoogan oo u dhexeeyo ee, laamaha ammaanka yuhuudda iyo mas-uuliyiinta siyaasadda tusaale ahaan sirdoonka musaadka ee arrimaha dibadda yuhuudda qaabilsan ee wuxuu ogol yahay in si duuduub ah loo qaato ee jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada iyo shuruudahooda ad adag halka netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka cusub ay ka biidiisan yihiin oo qodobada qaar ay codsanayaan in wax laga bedelo ila wareed ee ka tirsan ee maamulka yuhuudda oo lasoo xigtay waxau yidhi waxaan ogolnahay in halkii maxbuusba lagu bedesho saddex maxbuus Een, laakiin ma aqbalayno inaan ka insixaabno magaalada ghaza dagaalkana aan joojino innagoo aan wadanin wax maxaabiis ah Si- sidaas daraaddeed waxaan doonaynaa in marka hore maxaabiisteena nala siiyo oo hadaaftii aan u qaadno dagaalka ghaza wuxuu ahaa in maxaabiista aan soo ceshano qoraal la soo dhigay xisaabka rasmiga ah ee sirdoonka Yu- yuhuudda ee loo yaqaano musaadka uu ku leeyahay barta twitterka waxaa lagu sheegay inay heleen jawaab celintii ka timid kooxaha muqaawamada ayna ku mashquulsan yihiin sidii ay u qiimeyn lahaayeen una daraasayn lahaayeen Ee, wararku waxay intaas ku darayaan in benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda ka hor inta uusan u amabixin magaalada washington halkaas oo kula kulmi doono joe biden uu gaaro heshiis xabad joojin ah afyeen u hadlay kooxaha muqaawamada isna waxa uu sheegay inay daraaseeyeen dhammaanba jawaab celintii ka timid yuhuudda isla markaasna ay kooxaha dhexdhexaadayaasha ay gaarsiiyeen in qodobada qaar aysan u cuntamin ila waraadyada diblomaasiyadeed waxay sheegayaan in dhinacyadu hadda ay isku soo dhowaadeen dhanka kale dibad waxya waaweyn ayaa waxay gelgeleen magaalada talaabiib ee caasimadda u ah maamulka yuhuudda sayuuniyadda boqolaal ka mid ah qoysaska een, maxaabiista yuhuudda ee koox- ee kooxaha muqaawamadu ay gacanta ku hayaan ayaa dibad waxyada dhigaya waxay cadaadis ku hayaan xukuumadda uu hogaamiye benyamin netanyahu waxay dab ku qabteen oo ay xireen wadooyin muhiim u ahaa maamulka yuhuudda gaar ahaan meel ku dhow ee guriga uu degan yahay benyamin netanyahu ee wararku waxay intaas ku darayaan in wasaaradaha amniga sirdoonka gudaha iyo sirdoonka dibadda ee yuhuudda ay isku duuban yihiin oo cadaadis ay ku hayaan benyamin netanyahu halka xukuumadda netanyahu ay diidan tahay in si duuduub ah loo qaato ee jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada oo yuhuuddu ay leeyihiin waa mid annagana duulaysanaysa waxba kama jiraana ka dhigaysa ee, dhiiggii askarta faraha badneed ee ku daatay magaalada ghaza Een, cadaadiska ugu daran yahuudda hadda wuxuu kaga imaanayaa dhanka dowladda saliibiyadda maraykanka oo lacago ee, balaayiin doolar ah ku bixinaysa ee dagaalka magaalada ghaza Een, xisbiga dimuqraadiga talada maraykanka haya ayaa doonaya in dagaalka ghaza lasoo gebagabeeyo ka hor inta aan la gaarin ee, bisha sebtembar oo ah bisha sagaalaad ee sanadkan kolkaas oo ay si aad ah usoo dhowaanayaan doorashooyinka madaxtinimada maraykanka Een, xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka wuxuu doonayaa in dagaalka ghaza oo lasoo gebagabeeyo ee, kadib uu doorashada galo si uusan ugu khasaarin haddii dagaalku uu sii socdo waxaa laleeyahay ee, waxay ka cabsi qabaan in ee, codbixiyaasha maraykanka ay ugu shubaan dhanka donald trump oo si aad ah ula loolamaya joe biden qaar ka mid ah dukumentiyada heshiiska kucad oo warbaahinta u heleen waxaa ka mid ah in ee, ka hor intaan maxaabiista laysdhaafsan ee xabad joojin ay ka xasisho magaalada ghaza muddo dhowr maalmood ah ee marxaladda koowaad waxay dhigaysaa in lix isbuuc marxaladaas ee deganaanta lagu jiro oo ciidamada yuhuudda si dhammaystiran lixdaas isbuuc ay kaga baxaan ee magaalada ghaza gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin kadibna muqaawamadu si tartiib tartiib ah ay u sii daayaan een, maxaabiista yuhuudda gaar ahaan kuwa dhaawacyada ah kuwa waayeelada ah haweenka iyo ee, dadka xanuunsan ee yuhuudda sayuuniyadda taas beddelkeedna muqaawamada loo sii deynayo een, maxaabiist liiskeeda ay gudbisadeen oo ku jilbi xiran xabsiyada yuhuudda ee dhaawacyo ee, ku sugan magaalada ghaza oo aad u litana een, laga bixinayo macbarka rafax ee hadda yuhuudda xoog ay ku haysato Ee, qodobada kale ee ku jira dukumentiyada hordhaca ee la helo waxaa ka mid ah in kooxaha muqaawamada ay soo gudbiyaan meydadka ciidamada yuhuudda ee lagu dilay dagaaladii ka socda magaalada ghaza bakhtiyadaas yuhuudda een, muqaawamadu waxay ku bedelanayaan in magaalada ghaza la geliyo maalin walba lix boqol oo ah gaadiidka ee xamuulka qaada oo gargaar kala duwan xambaarsan Ee, gaadiidkaas ayagoo fara badan oo dad muxsiniin ay soo dhiibeen hadda ee waxay daasan yihiin ee, dhulka jasiirad waakaha sayna markii ay yuhuuddu ay u diideen in ay galaan gudaha magaalada ghaza bakhtiyadaas ayay muqaawamadu ku bedelanayaan lix boqol oo ka mid ah gaadiidka shiixnadaha wada si shacabka magaalada ghaza ee go'doonsan dagaaladuna ay ku socdaan ee majaacaduna ee magaalada qeybo ka mid a ka dilaacday ay u helaan ee quud ay ku cunteeyaan Een, sidaa ku cad dukumentiyada joe biden madaxweynaha dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa een, damaanad qaaday in lixdaas ilaa todobadaas isbuuc ee xabajoojintu ay socoto maxaabiista lasla dhaafsanayo ee, wixii culays ah ee ka yimaada yuhuudda isagoo uu tunka u ridanayo Een, haddii aan qooraansano marxaladda labaad ee heshiiskan sida dukumentiyada ku cad wuxuu dhigayaa in dhammaanba maxaabiista nool la isweydaarsado haddii ay ahaan lahaayeen een, ciidamada yuhuudda ee muqaawamadu gacanta ku hayaan iyo kuwa liiska muqaawamadu ay gudbisteen oo ah dadka muslimiinta falastiiniinta ah ciidanka yuhuuddana si dhammaystiran ay kaga baxaan marinka ghaza Een, marxaladda saddexaad ee dukumentiga ku xusan waxaa waaye dib u dhis lagu sameeyo marinka ghaza isla markaasna la furo dhammaanba marin xuduudeedyada ghaza uu la wadaago dhulalka filistiin iyo masar waa macbarka rafax iyo macbarka kale lagu magacaabo karam abu saalim ee duleedka magaalada ghaza kuna xiro deegaanada danaanta galbeed marka een, dukumentiyada qodobadaas ayaa ugu muhiimsan ee arrinta ku cusubna waxay tahay in benyamin netanyahu ogolaha kaniisadka ee baarlamaankiisa u sheegay inuu ogol yahay in heshiiskan uu aqbalo Een, cadaadiska netanyahu ee saaran waa mid saddex weji leh kan ugu horeeya wax kaga imaanaya maraykanka oo ah daacimka ugu weyn ee dagaalkiisa ku taageeraya qanaabisha bixinaya lacagta bixinaya Ee, tan labaadna waa midda kaga imaaneysa ehelada ee, maxaabiista ee, muqaawamadu ay gacanta ku hayaan cadaadis xoogan ayaa kaga imaanaya cadaadiska saddexaadna wuxuu kaga imaanayaa dhanka golaha baarlamaanka oo sheegay in haddii dagaalkan uu soo gabagabayn waayo isbedelna uu keeni waayo ay xukuumaddiisa riidi doonaan marka ee, cadaadisyadaas ee, buuraha ah ee isdulbarkan ayaa ee, la qiyaasayaa in netanyahu isbedel ay ku keeni doonaan waxaana xusid mudan in cadaadiska ugu daran hadda ee, uu kala kulmayo xooga muqaawamada filistiin oo runtii askartii laynaya ciidanka yuhuuddana ee, waxa guula la taaban karaa ilaa hadda ma gaarin ee, maxaabiis ee, la sheegi karo sooma furanin taqadum walbo ay sameeyaan askar fara badan ayay kooyinayaan Een, kooxaha muqaawamada qudhoodana madaafiicda ayay ku garaacayaan deegaanadii ee, yuhuudda ay deganeed oo dagaalkani wax khasaare ah mooye wax faa'iidaha ma keenin askarti waa dhimanayaan fuuqbax dhaqaale wuu socdaa ee cadowguna maxaabiistiisii dib uma soo ceshanin كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi suib aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa new york times oo ka soo baxa dalka maraykanka wuxuu wargeysku daabacay warbixin ku aadan in joe biden oo ah madaxweynaha dowladda maraykanka uu qorsheynayo in uu ka fadhiisto tartanka doorashada madaxtinimo kadib guuldaradii uu kala kulmay doodii dhex martay isaga iyo donald trump warbixinta wargeyska waxay tilmaamaysaa in joe biden uu mid ka mid ah xubnaha taageerayaashiisa ugu muhiimsan u sheegay in uu hadda ka fakerayo in uu sii wadan karo tartanka madaxtinimada iyo in kale kadib guuldarrada ka raacday doodii ugu dambeysay ee uu la yeeshay ninka sida adag ay u xifaaltamaan ee ka socda xisbiga jamhuuriga ee donald trump wargeyska ayaa sheegay in baidan uu taageerayaashiisa u sheegay suuragalnimada in uusan xajisan doonin booska musharaxnimadiisa waa haddii uusan ku qancin buu yidhi codbixiyaasha maalmaha soo socda dhankiisa aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka ayaa sheegay in baidan uusan ka tanaasuli doonin musharaxnimada xilka madaxtinimo uuna yahay qofka keliya ee matali doonaa xisbigiisa wargeyska new york times ayaa sheegay in joe biden uu dhaleecin aada u daran kala kulmay fadeexadii ku qabsatay doodii uu toddoba-iyo labaatankii juun la yeeshay trump oo ah musharaxa la loolamaya thomas oo ah wariyaha warbixinta qoray ayaa sheegay in joe biden uusan awoodin in uu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee maraykanka afhayeenka aqalka baarlamaanka ee dowladda maraykanka mike johnson ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadiga uu ku sugan yahay xaalad adag oo argagax leh iyo inaysan u magacaabi karin kamaala haris musharax madaxtinimo ee bedeli karaa musharaxa hadda een guuldarada la kulmaya ee joe biden warbaahinta maxalliga ah ee maraykanka ayaana aad u hadal haysaa argagaxa dhabta ah ee ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga ah ee uu musharaxa u yahay joe biden aad baad u mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa majallada the mirror ayaa daawacday maqaal ay uga warbixinayso xaaladda guud ee waddanka ingiriiska oo saacado ka hor si toos ah ay uga bilowdeen doorashooyinka sida ay tibaaxaysa xogta saxiifadda kadib ololo doorasho oo socday muddo lix toddobaad oo xiriir ah shacabka reer u k ayaa u dhaqaaqay dhankaas iyo sanduuqyada codbixinta waxaana guud ahaan waddanka la dhigay ilaa afartan kun oo sanduuq doorashadan ayaa sida ay sheegayaan siyaasiyiintu waxa ay shacabka u oggolaanaysaa inay doortaan xildhibaankooda iyaga u gaarka ah maadaama markii hore ay ku qasbanaan jireen in keliya ay raacaan qofka ugu codbata xitaa haddii uusan u muuqan mid ka shaqayn doona arrimahooda muhiimka ah england scotland welles iyo north ireland waa meelaha ugu badan ee hadda laga dareemayo hannaanka codbixinta waxaana waddooyinka waaweyn lagu arkayaa boqolaal ruux oo sita kaararka codaynta kuna wajahan halkii ay ku bixin lahaayeen codadkooda falanqayaasha arrimaha qaaradda yurub iyo guud ahaan markii la fiiriyo warbixinnada laga qoraya arrinkan waxay shacabka reer u k u muuqdaan kuwo u hamuun qaba helitaanka xisbi aanan ahayn midka waddankan maamulaya muddada nusqarniga ee ah midka muxaafidka dabcan maahirow doorashadu hadda waa bilow waana laga warsugi doonaa halka ay kusoo biyey shubatay iyo xisbiga ay raacda libintu waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga waa ra'yulyowm wuxuu daabacay warbixin ku saabsan xiisadda reer galbeedka iyo dowladda ruushka ka dhex aruusan wuxuu wargeysku sheegay in agaasime ku-xigeenka warfaafinta iyo saxaafadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka anderi nastasin uu sheegay in nato ay xoojisay joogitaanka ciidankeeda ee xuduudda waddanka ruushka ayna ka jawaabi doonaan tahdiidkaasi isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khatar ku ah amniga qaran ee ruushka mas-uulkan ruushiyaanka ah ayaa shir jaraayad oo uu kaga hadlay arrimahan taagan ku qabtay magaalada moscow ee caasimadda ruushka isaga oo sheegay inay qiimeyn ku sameeyeen ansixinta baarlamaanka dowladda finland ee heshiiska difaaca kaasi oo dowladda maraykanka u ogolaanaya inay isticmaasho ciidamo ku sugan waddanka finland isaga oo dhanka kale xaqiijiyey in nato ay xoojisay wujuudkeeda ciidan ee xadka ruushka wuxuu ku goodiyey mas-uulkan ruushiyaanka ah in dowladdiisu aysan indhaha ka fiirsan doonin ciidamada nato ee uu sheegay in lagu soo daabulay xuduudka ruushka wuxuuna yidhi ruushku kama tagi doono arrintan jawaab la-aan sababtoo ah tani waxay khatar gelinaysaa amniga federaalka ruushka ayuu yidhi mas-uulkaasi maahir aad baad u mahadsan tahay qodobka ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa madaxweynaha dalka turkiga oo muujiyey doonitaankiisa ah inuu dhexdhexaadiyo colaadda ka dhex oloolsan xukuumadaha kiyef iyo moscow weliba isagoo u maraya wadiiqo ka duwan kuwii ay horay dowladihii kale ugu mari jireen isla qadiyadan erdogan ayaa hadalkan sheegay xilli uu ku sugnaa shir madaxeedka afariyo labaatanaad ee ururka iskaashiga caalamiga ah ee shangahay isagoona ku nuuxnuuxsaday in dadaal dhan walba ah ay ku bixin doonaan xallinta colaadan waxaana dhanka kale xusid mudan in markii erdogan uu jeedinaya hadalkaas uu madasha shirka ku sugnaa hogaamiyaha ruushka valadimir putin balse soo yeeritaankii hadalkaas kadib waxaa war soo saartay xukuumadda moscow iyadoona ku gacan seertay dhammaan waxyaabihii uu ka dhawaajiyey hogaamiyaha xukuumadda ankara tibaaxdayna in erdogan uusan door dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin soo afjaridda dagaalkan soconaya muddada ka badan siddeed iyo labaatanka bilood dimitri beskof waa afhayeenka valadimir putin mar uu la hadlayay tv-ga rasmiga ah ee waddankaas ayuuna yidhi macquul ma noqon doonto dhammaan waxyaabaha uu ka dhawaajiyey rajab dayib erdogan mahiro dabcan ruushku waxa uu u muuqdaa mid diidan qaadashada xalka labada dhinac taasi cagsigeedna waa mid hadda ku hanjabayaba adeegsiga hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyerka haddii maraykanka iyo reer yuruba ay ka caaganaan waayaan naasnuujinta ukrain aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celino walaalka suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyo أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay waxaan ka naqaanaa waddanka ruwanda ee ka mid ah dalalka dhoofiya macdanta muhiimka ah ee laga soo saaro aaladaha tiknolojiyadda warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir ruwanda waa dal aan bad lahayn oo dhaca waadiga loo yaqaan khuduudka weyn ee afrika halkaas oo ku kulmaan harabiidyada iyo mandaqada bariga afrika waa dal lagu tiriyo waddamada ugu yareer ee ku yaal dhulka muhiimka ah ee afrika waxaana caasimad u ah magaalada kigali ruwanda waxa uu sidoo kale xuduud la leeyahay waddamada uganda tanzaniya burundi iyo koongoda dimuqraadiga sidoo kale dalkan waa dhul aad u sarreeya waxaana taas ay keentay in sidoo kale loogu yeero dhulka leh buuraha kunka ah waxaana juqraafi ahaan dalkaasi buuraha ay uga yaalaan galbeedka halka barigan ay camireen keymaha cagaaran iyo dhulka loo yaqaan saafana iyadoona harbiyudyo fara badan ay ku yaalaan deegaanada dalkaasi marka laga hadlayo cimilada dalka ruwanda waa mid dhexdhexaad ah waxaana roobabku ay si gaar ah dalka uga daan laba xili sanad kasta tirada dadka ku dhaqan waddankan waxay kor u dhaaftaa laba iyo toban milyan iyo lix boqol kun oo shakhsi kuwaas oo ku nool labaatan iyo lix kun saddex boqol soddon iyo sideed kilomitir oo u dhigantaa toban kun boqol iyo lixdan meel oo ah masaaxada dalkaasi dhallinyarada ruwaandiiska ah waa kuwan isbu ahaan ugu badan dalka waxaana intooda badan ay ka soo jeedaan dhulka baadiyaha ah waxayna si guud dadka waddankaasi ku abtirsadaan koox dhaqankeeda iyo luuqadeeda uba mid tahay waana majmuucada baaniya ruwanda inkastoo dhexdeeda laga helo saddex qowmiyadood oo farci ah kuwaasoo kale ah huutu tutsi iyo tawa tawa waxay ku nool yihiin keymaha kuwaas oo xoogga saara ugaarsiga si nolol maalmeedkooda halkaas uga helaan waxaana kuwaasi intooda badan loo tixgeliyaa kooxii ugu horreeyey ee soo degay ruwanda iyadoona taarikhyahanada wax ka qoray arrinkaas ay isku khilaafaan asal ahaan halka ay ka yimaadeen huutu iyo tutsi ruwaayadaha qaar ayaa tilmaamaya in qowmiyadaha tutsi iyo huutu ay labaduba dalka siyaabo kala duwan ku soo gaareen iyagoona ka kala yimid goobo kala duwan si kastaba dalkan waxa uu qayb ka yahay waddamada bariga afrika waxaana hore usoo gumaystay dowlado reer galbeed ah si gaara jarmalka oo kun sideed boqol sideetan afarta isticmaar ku haystay ruwanda waxaana ku xigay oo qabsada dalkan biljamka sanadkii kun sagaal boqol lix iyo tobanka intii uu socday waxaa loogu yeero dagaalkii koowaad ee adduunka dhaqaalihii ruwanda wuxuu saameyn adag la kulmay wixii ka dambeeyey gumaad wadareedkii uu martigeliyay dalkaasi kun sagaal boqol sagaashan iyo afarta hase ahaatee wuxuu xilligaas ka dambeeyey ayuu dib isku soo kabeeyey inta badan dhaqaalaha waddankan waa mid ku tirsan beeraha ay xoogga saaraan dadka ruwaandiiska ah miraha bunka iyo sidoo kale caleenta shaaha ayaa labaduba waxay ka mid yihiin adeegyada muhiimka ah ee dhuufiyo dalkaasi ruwanda waa dal qani ku ah dhulbeereedka iyadoona masaaxada lix iyo labaatanka kun ee iskuweerka ah ay inteeda badan yihiin kuwa leh dhir cagaaran iyo beeraha wax soo saarka dalagyada qaybahooda kala duwan sila mid ah daahirka ama dhulka dushiisa ee caanka ku ah beerashada waxay sidoo kale dadku xoogga saaraan dhulka hoostiisa oo ay ka qotaan kheyraadka ku jira inkastoo inta badan si weyn loo bumbuuniyo kheyraadka mandiqada ballaaran ee harabiyudada eena shirakaadka caalamiga ah indhaha kusoo wadajeediyeen macdanta lagu farsameeyo aaladaha teknolojiyadda waxaa dhanka kale lama huraan ah inaan wax ka ogaano xajmiga uu leegyahay wax soo saarka ruwanda ee macadinta uu caanka ku yahay dalkaasi gaar ahaan macdanta carabi ahaan loo yaqaan alqasdiir ama tin sida loogu yaqaan luuqadda ingiliishka dalkan wuxuu leeyahay macadin kala duwan oo uu ku jiro qasdiirka tengsten tantalom lithium dahabka iyo canaasir kale oo naadir ah iyo dhagaxyada qaaliga ah dhoofinta macaadinta ayaa ah masdarka labaad ee ugu weyn ay kasoo xarooto lacagta ajnebiga ah ee dalkaasi marka laga soo tago dalxiiska manjamka ama godka rotingo wuxuu ku yaalaa meel u dhow magaalada kigaali ee caasimadda u ah waddankaasi waxaana uu u gaaryahay macdanta qasdiirka ee laga qodeeyey tan iyo muddo hadda laga joogo boqol sano oo ahayd xilligii uu dalkaasi gumaysan jiray jarmalka waxaa godkan isaga kala dembeeyey shirkado badan oo maamulaya howlihiisa ka hor inta aysan sannado ka hor koox sahmiyaal ah iyo dowladda ruwanda ay ku dhawaaqin shirkad ka howlgasha halkaas oo lagu magacaabo trinity matles godkan ayaa ku fadhiya masaaxo dhan toban kun oo higteer oo ah inta ay dowladdu ogolaatay sharci ahaan inkastoo hal goob laga sahmiyo lagalana soo baxo macdanta wuxuu mid ka mid a maamulayaasha godka macdanta uu sheegayaa in masaaxada ay dadku ka faa'iidaystaan ay u dhexayso labaatan ilaa shan iyo labaatan boqolkiiba marka la isku geeyo baaxadda dhulka ayna shirkaddu qorsheynayso ballaarinta mashruucaasi iyadoo si tartiib tartiiba u waasicinaysa manjamkan ayaa lagu tiriyaa midka saddexaad ee noociisa ah islamarkaana ugu weyn godadka macdanta laga qodo ee ku yaal qaaradda afrika ifodo imena oo ah maamulaha shirkadda ay ku dhawaaqday ruwanda ayaa ka warbixiyey ahmiyadda waxay soo saaraan dadka waddankaasi wuxuuna sheegay in maadada qasdiirka ay muhiim u tahay dhammaan arrimaha nolosha ee bulshada ruwandeeska ah waxayna ahmiyad u leedahay ayuu yidhi marka laga hadlayo teknolojiyadda casriga ah samaynta telefoonada gacanta bayteriyada gaadiidka korontada ku shaqeeya isagoo sii wata ayuu leeyahay ahmiyaddeeda kuma sinna sidii ay hore u ahayd mid ku eg daasadaha raashiinka lagu galay oo laga samayn jiray qidaaca macdanta ee dalkaasi waxaa sanadihii u dambeeyey uu martigelinayey kobacan hore loo arag iyadoona xajmiga wax soo saarka sanadkan la dhoofinayo uu gaari doono qiyaas ahaan hal dhibac shan bilyan oo dollar sida laga soo xigtay mid ka mid ah maamulayaasha mashaariicda macdanta boqolaal ruwaandihiis ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintaa godadka laga qodo macaadinta xil ay ku guda jiraan qodashada maadada qasdiirka loo yaqaan warbixino ka soo baxay golaha macdanta ee ruwanda ayaa sanadkii hore lagu sheegay in ku dhowaad afar boqol sagaal iyo labaatan ruux ay ku dhinteen xilli ay wax ka qodayeen goobo godadka macdanta ka mid ah intii u dhexaysay sannadihii labada kun sideed iyo toban ilaa labada kun iyo labaatanka marka laga hadlayo maraaxiisha ay marto macdanta markii lasoo saaro waxaa goob labaatan kilomitir ka fog godka rotingo ku yaal goob lagu sifeeyo oo lasoo marsiiyo macdanta laga keeno godka waxaana halkaas si sanadla loogu hagaajiya afartan ilaa konton boqolkiiba iskugeynta xajmiga uu leegahay wax soo saarka khasdiirka waxaana ugu yaraan shan boqol oo tan ay goobtaas sifaysaa bishiiba goobtan oo lagu magacaabo lona smilter ayaa loo aasaasay qaab nidaam maalgashi oo u dhexeeya dowladda ruwanda iyo shirkado reer galbeed ah waxaana xilligii ay howlgashay hadda laga joogaa muddo saddex sano ah xilligaas oo dhagax dhigeen khubaro ajaanib ah muddadaas kadibna waxay noqotay goob maamul iyo shaqaale maxali ah sida uu sheegayo maamulaheeda كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى